maxamed maxamed nuur oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee golaha deegaanka ee gobolka gabiley ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay badhasaabka gobolka gabiley hadallo dhowaan kasoo yeedhay oo ahaa inaanay jirin wax mucaaridi xildhibaan maxamed maxamuud nuur oo sharaxaad ka bixinaya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadallada badhasaabka gobolka gabiley sida oo kalena waxa uu ugu yeedhay inay tahay xukuumaddii dumarka amaba xukuumatu nisaa isagoo oo arrintaasi ku sifaynaya in ay waddanka ka taliyaan dumar oo aanay jirin wax raga oo hadda ka taliya waxaana hadalladiisii ka mid ahaa sidan barasaabka gobolka gabiley waxaad mooddaa in goor kastaa hadalla dhacdhaca oo aan degmada waxba ka jirin inuu ku raaligeliyo marwada madaxweynaha inuu halkan uu iska idhaado maalintii dhowada marwada madaxweynuhu timiday ayuu wuxuu afkale ku kala waaxay gebiley waan ka tirtirnay mucaaradka muxaafid baan ka tirtirnay gebil wax muxaafid la yidhaha gebiley oo u yaallaa ma jira waxaana sababtana kuu caddaynaysaa cabdicasiis samaale sidii loogu soo dhoweeyey maalintii dhowtole ciidahay yaa iyo halka ay xukuumaddu ka taagan tahay xukuumaddu ma ilaawin dadkii gobolkan gebiley u dhashay sida u gashay ka soo qaad nuux taani ka soo qaad jidhif muxuu ahaa boobayiis ducaale abiib diryanuur maxamed cabdilaahi cumar war meesha ma cid bay u reebtay cabdicasiis samaale wax alla waxu hadhay oo maanta muxaafid la yidhaha oo yaallaa ma jiro ee ageenisku hadlayay barasaabkiioo waxay laga tirtiray meesha wax xukuumad la yidhaa ayaa gebiley laga tirtiray oon meesha ka jirin markaa inanka yeernaa oo miskiin ku raali gerinaya suuu xilka u sii joogu amba mashruuc u samaysto waxyaabo beena oo marwada dhegayaha ugu rido run ahaantiina way rumaysataa xukuumadda joogtaa maadaamay xukuumaddii dumarka tahay aan xukuumad rag ahayn waxaasa dumarka dhegta loogu ridaa oo ay rumaystaan waayo waxaad meeshan aragtaa inay silsilad netwerk maafiya haystaan oo babise ugu tuura dumarka deedna ay rumaystaan waxay idhaahdaan markaa hadda jeer xukuumaddan xukuumati nisaai halkani kama jirto gebi waxalla wax ka jiraa ma jiro sababta aad ugu tilmaamayso xukuumadda dumarku maxay tahay waxaanu tilmaamayaa meesha gebigeeda dumar baa maamula wax ragoo maamulaa ma jira haddii cid la eriye dumar baa eriya haddii cid la keenayo dumar baa keena in fahantay baa jirta haddaba oo iyaguna netwerka oo iyaga babisow tuura sheeka dumarta deedna waxyaabahay rumaystaan oo waxan badhasaab ku hadlayo kale ayaa ka mid a marka hadalladaasi badhasaabku ka soo yeedheen adigu maxaa dareemaysa
waxaan ka dareemayaa in ay raaligelin u tahay xukuumaddan dumarkaa in ay raaligelin u tahay taasun baan aniga ayla muuqataa laakiin waxaa loo wax ka jiraa waxau ku hadlay ma jiraan ee waxaa ka markhaatiya imaantinkii cabdicasiis ciiddi iyo sida ummaddu ugu riyaaqday u soo dhaweysay
muddadiixildhibaanka aad ahayd xidhiir intee leegbayd ka dhexeeyey xukuumadda hadda talada haysa wallaahi weligeeya maanaan heshin wax xidhiidhin nagama dhaxay anigu xukuumad iscunaysa oona soo gashay markaan xukuumaddii udubanaha markaa tu iscunaysa oo iyadu mucaaridisku oona soo gashay uman arki oo isreebtay iyadu isreebaysa hadda xisbigeed ka tirsan tahay waxaan ka tirsanahay xisbiga ucid
xisbiga ucid waxaa jirta had iyo jeer inuu dhaliilo badan u soo jeediyo xukuumadda talada haysa sidoo kalena heshiisyada saddexda dhinac ee xusbiyada qaranku ay wada galaan waxba kama jiraan ku tilmaamo waa maxay sababtu
kolley xisbiga ucid marka ay dan amba meelaha xisbiyo layskugu imanayo oo arrimo siyaasiyeed la gelayo kolley waxba uguma jiraan muddo kordhin haddii la timaado xisbiga ucid waxba uguma jiraan oo maanta iyaga wax muddo kordhaysaa ma jirto laakiin labada xisbiga muxaafidka iyo mucaaridka kale ee waddani dan baa ugu jirto oo muddadii waa u dan yaga midna waxay u kordhaystay muddadii golaha baarlamaanka midna muddadii madaxtooyada deeta taasi waa xoojaan kolley xisbiga dhabta ay ka tahay hadda ilaa mucaaridnimada arrinta muddo kordhinta oo aad uga soo horjeedaan hadda idinku xisbi ahaan maxaad go'aanaad ku gaadhaysaan haddii tallaabadaasi dib looga noqon waayo wallaahi taasi waxay u taallaa maamulka sare ee guud ee xisbiga anugu ka hordhici maayo wixii ay ku taliyaan baanu ku raaci doonaan adigu raje intee leeg baad ka filaysaa laakiin inay halkaa raja ka soo jeedo ma qaba anu laakiin waxaa iman doontaa waxaan dalka iyo dadkaba dan u hayn
taageera intee adeeg baad ku leedihiin gobolka gebile xisbiga ucid ahaan
waa la yaqaanaa gobolka gibley markii horeba xisbiga inta xubnaha ay ku soo baxeen afariyo tobankunbuu ku soo baxay ayuu ku lahaa gibley maantana waxaan qabaa inay libilaabantay
ugu dambayntii maxaa fariin aad u gudbinaysaa bulshaweynta reer somalilan mar kasta oo adduunka ka jooga bulshaweynta reer somalilan waxaan gudbinayaa in muddadaasi qof kasta oo muwaadina ay taabato oo muddo kordhintaasi wax ka jira layska diido meel laga soo wada joogsan taasaan anugu ummadda odhan lahaa nabadgelyadeena inagoo ilaashana maadaama oo ay xukuumad sii socoto tahay oo waxay sii saahayta doonaysay maanta oo haddana oo ay kaleedahay iyo lacag ay urursato oo keliya ayaa u hadhay maanta xukuumadda meesha jirto waxay qaadanaysa way qaadatay wakhtigeediina way qaadatay waxa u hadhay ma jiro qaybtaa dumarkeena inta u dambaysa ay sii galala feeyaan waxay doonayaan waxay hadhay sii qaataan
cabdiqaadir cabdiraxmaan habane shabakadda wararka ee wajaalana yuus wararka gobolka gabiley